arrintan aada usoo waanaysa wadankan maxamed ingiriiska ama wadankan u k an joogo badanaa boliis kuma hubaysna waxaa jira boliis loo yeero markay rabshaduu dhacaan hadda meelaha qaar sida meelaha treemada ay ka baxaan treenka la yihahda euro star oo treen badda gunteeda mare oo taga dalkan francisco oo kale meelaha uu ka baxo ciidamo hubaysan la dhigay boliis qoryo wato arrintan aadaa loo lalhayaa waxyaabaha ugu darna waxay tahay waa saxaafadii saxaafaddii reer galbeedka oo arrintan aada iyo aada u gunguunanaysa oo aada u wada bad dadku cabsi ay qabaan in arrintan ay sababi karto xitaa waxyaaba isku dhacya inay sababi karto islaamka in myron oo asal ahaan kasoo jeeda morocco oo holland magaalo ku taala hollanda magaaladeeda ka eh myron ad maqlaysa wuxuu ku hadlayay waraaye haddii aadan rabin xornimada freedom switchka baxaad dhulkiina aadan ka tagaa meeshan kusula hadlaya ad maqlaysay dhibaatay sababi karta arrintaasi laakiin dadka siyaasiyiinta aada ay arrintan uga soo jeedan gaar ahaan wadankan aada ay arrintaasi xasaas uga taala lama ogola wadankan britain qofku waa freedom of speech qofku diinta lama diinta laguma gafi karaa dalkan ilaa hadda heerkaas ma garsana heerka ay garsan yihiin wadamada francisco kale maahan dalkani aada inta loo xushmeeya islaamka qoomiyada xoog la weeyaan halkan joogta magaalooyin badana degan yihiin waa laga qadariyaa weli marka gaarin qofna wadankan ingiriiska qof qof kalarka midabka iyo diinta qofna qof kuma caayi kara waa rasism waa dambiyada ugu waaweyn waddankan ka mid tahay ilaa hadda waddankan waxaa kamid wadamada aadka u ixtiraama yurub diinta islaamka